shan caruur ah oo kasoo wada jeeda qoys keliya ayaa ku geeriyooday magaalada kismaayo kadib markii uu dab qabsaday gurigooda maanta dhacdadan ayaa si weyn ay uga murugoodeen dadka magaalada ilaa hadda si rasmi ah looma shaacin sababaha dhaliyey dabka inkastoo warar hordhaca ah oo soo baxay ay sheegayaan in ay ka dhacday koronto caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa dhacdadan ka wareysatay shariif cabdiraxmaan cabdulaahi oo deris la ah qoyska ay masiibadani qabsatay micnihii meesha waxaa ka dhaca dadkan maxaa waaye dad iska dayana kow dheh dadkii oo gasha laga soo laga soo kasoo barakaca waaye xaafadii waa xaafad iska dayar ee markaasa waxay damcdeen maamadii guriga lahayd inay dhardhaqaal u baxdo xaafadaha deriska dhardhuqaysa gurigiiya markii ilmaha ku xidhay a marka korontaa ugu jirtaye korontadii iyaa dab ka dhashay sida hadda oo wararka xaqiiqa la helayo maansaa dhacday maansadii marka meesha markay ka dhacday xayaalkii yaryaraa meeshay ku jireen waa cayaal yareer moogta waa xaafadihiin dabka markuu qabsanayo meeshii masiibadii ilmihii meesha horta ku dhintay shan cayaala meesha ku dhimatay waxa uweynaa oo waxada lix jira uweynaa inta kale wax ka yar yar waaye micnaha derisaa lahayo xaafad ani xataa meel oo shaqaa jooga markaas marka laidhaha xaafadii dabaa ka kacay cunug yaraa jecel mar dhow xaaskii dhashaa xaafada jooga xaafadiyaa kusii carare micnihii cunugaygaa ulaxayay baan micnaha xaafadaa dabka ka caalle xaafadaa degantee iyada maba ogeynba oo waa loo sheegay iyadoo shaqa ku maqan markaas alle cayaalkaa meesha ku dhinteen adigaa kusoo xirteen oo maasaa ka kacde gurigii shan cayaalaa ku dhimato markaasaa lagu kala cararay meesha dabka markuu habadiis la galay meeshii lagu kala cararo marka ayada gadaalay ka maqashaba masiibadana masiibo ilaahay keena alxamdulilah waa gartay marka ma dabeecad meesha ka jirta in caruurta guryaha lagu xiro oo sidaan ognahay gudaha soomaaliya ma jirto dhibaato ah in caruurta la ilaaliyo caruurta banaanka iska cayaaraan maxaa hooyada ku kalifay baa la yidhi in ay ilmaha guri ku xirto hadde ma ahayn waxa wax ulakac micnihii markaas ayada ay damacsanayd oo dab ayada ay ku shiday oo dab micnihii wax ulakac mahayn un guriga bay uraadinaysa maxaa laga yaabaa inay saas samayn jirto maanta ilaahay meesha dab ka kiciye waxaa koronto waa laisku maaleyn karo walaale haye korontada sidoo maansada uga kacday haddaba yaa yaa meeshii jooga hadde walaale dabaa meesha maasaa ka kacdaa la dabna waa ogta kuley haddaa wadamadaas kore aad joogtid xaalad dab waa waa la socotaa meelo badan dab ka dhacay iyo suuqyo gubti waa aragtaa umalayaa ha laakiin gurigan dabka ka kacay ee korontada ka dha ka dhashay maxaa sabab u ahaa baa la yidhi maxaa maxaa la sheegay in sababtu ahayd hadda korontaa ka kacda saa hadda kuley unbaa ani aan u maqlay macnaha markaa meesha tahay gurigii korontada dabaa ka kacay ilmihii meeshay ku laacsameen halahaas le maqlay wax kale hadda aniga ku micneen kara ma aqaanay wallahi waa gartay ilmaha marka da-dooda imise ay udhexaysay lix sana iyo wixii kasii yar waaye mid hataa maxaa la sheegaya naas nuugaaye inuu ku jiray waxaa dhintay waa gartay waxaad ii sheegtay in hooyadii ay qaraab raadis gashay oo ilmihii ay usoo shaqaynaysay laakiin aabihiin xaggee lagu sheegay aabihii aabihii asna waa qaraabun buu ku maqnaay maalinkii meeshan xaafadda horta kismaayo waaye meesha waxay ka dhaceen kaas ahaan dalxiiska meel la dhaho oo waagii maxamed saabaro oo dalxiiskii waaye oo dadkii oo barakaci iyo dad badan oo gasha ka imaadaa degan oo maali dadka dad dayar ay ubadiyiin oo gasha ka imaada walaale saa hore kugu sheega waaye maalinkii nin walba wuu foofayaa macnaha cayaalka wax loo raadinayaa moogta haye laqabsashada meeshan xataa dhib ku eh oo markay gashi ay joogeen malaaygii iyo cambihii iyo mooskoodii iskaga dhex jireen moogta haye hadda marka inta markii la imaada laqabsashay rabtaa ninkii wuu kacayaa muxuu ahay muxuu aadaa magaaladii dhisma hadduu helo hadduu helo ilaahay kuma darnaaday xamaali wixii markaas soo baxa maalinkii markii lasoo kaca yaa fataax yaa rasaaqa laleeyahay oo magaalada labada galaa dadka dhan wax guri joogaayo male cayaalka saa hadda kuu sheega waay guryaha lagu dhaafaayo kuwa banaanaha iska wareegayo kuwa qaar xaseeya arki oo wax afar jir oo xaseeya wata arki kuwa kawarada wax ka aruuriya marka saas waay abayo saasa wax u dhaceen marka hooyadii hadda xaggee ku sugan tahay hooyadii gurigay ku sugan tahay ba maxay qabanaya hadda wixii wayba soo afjarmeen moogta cayaalkii way dhinteen warar qaara maxaa maqlaaya ayagoo le macnii markii loo sheegay way sooxday meelahay ku dhacday naxdin laajligeeda u naxday shan cayaal cayaar maan wallahi hadda kuma doorsan lahayn waxaa adduunka lacag yaal hadii la isiiyo shan cayaal iska dhaafay hal xataa waa gartay marka guud ahaan caruurta ay hooyadaasi dhashay ma shantaasay ahaayeen mise kuwo kalaa jiro oo meelaha kala jiray maya labaa u horeen labaa u horeen saa maqlayo warar wararka waxbaa isla dhex socdaa mogta markay wax dhacaan waxbaa isla dadka isla soconayaani labada kale xaggee jiraan labada kale xataa mid maxaa maqlaye oo meeshii dabka uu ka dhacaa laga badbaadiyey midna waxba umaba gaarin mid dadka markii meeshii dabka uu ka kacay oo intii la badbaadiyey dadaa meeshii galay oo dad xaafadihii waa la isku soo gurmaday markii dabka la arkay markaasa ilaahay kuma darnaaday hal wax umaba gaarinay halna dhaawac yaraa gaaray isbitaalka isbitaalka loo qaaday saa maqlaya isbitaalka kismaayo ku yaalo kaasina waxa uu ahaa shariif cabdiraxmaan cabdulaahi oo daris la ah qoyska maanta ay masiibada ku qabsatay magaalada kismaayo oo ay shan caruur ah dab uga dhinteen waxaana uu u waramayay caasho ibraahim aadan caasho cud